bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى تkhmir الmحrm وجهh وraأsه qofka muxrimka ah daboolista oo wejigiisa daboolo iyo madaxiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay yacnii muxrimku inuu wejigiisa daboolo ama madaxiisa uu daboolo wixii ku yimid laba xugunuu marka halkaan rabaa inuu uga hadlo wejigii iyo madaxii dabcan madaxa marka ay tahay haweenta awalba iyada waa daboolanaysay madaxa oo iyada inay madaxii feydato ma ma suurtoobayso wejiga laakiin inay niqaab ku xirto waa laga reebayo walaa tantaqibu lmar'atu lmuxrima ayaan soo marnay wbilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaarin wahuwa bundaar qaala xadaanaa muxamedu huwa bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu abaa bishrin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi ana rajula waqaca can raaxilatihi nin ayaa wuxuu ka dhacay gaadiidkiisii fa aqcasathu way jebisay marka faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabigu waxa uu yidhi iqsiluuhu bimaa-in biyo ku dhaqa iyo wasidrin iyo geedka gobka caleemihiisa wayukafanu fii thawbayni laba mare ayaa lagu kafaninayaa khaarijan ra-suhu madaxiisu xaal uu yahay mid baxsan oo marada ka baxsan wa wajhuhu iyo wejigiisa yani wejigiisii iyo madaxiisii oo marada karfanta xaal ay yihiin kuwo kasoo baxsan waa la feydaa waaye marka fa inahu yubcahu yowma alqiyaamati mulabiyan sababtuna maxay tahay fa inahu yubcahu waa lasoo bixinaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mulabiyan isaga oo talbiyeysanayo wbihi qaala akhbaranaa cabdat bnu cabdillaahi safaar qaala akhbaranaa abu dawuud yacni alxafariy can sufyaana can camr bni dinaarin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaala maata rajulun nin ayaa dhintay faqaala nabiyu sal l slam nebigu waxa uu yidhi iqsiluuhu bimaa-in wasidrin biyo iyo gob ku dhaqa wakafinuuhu fii hiyaabihi dharkiisana ku karfaniya walaa tukhamiruu wajhahu wejigiisa ha daboolinina iyo wara'sahu madaxiisa fainahu yubcahu yowma alqiyaamati mulabiyan maxaa yeeley maalinta qiyaamaha waxaa lasoo bixinayaa isaga oo talbiyeysanayo xadiidku marka wuxuu tilmaamaa madaxa iyo wejigaba in la feydaayo oo bannaanka karfantu ay ka ahaanayso midkan dambena weliba walaa tukhamiruu ha daboolinina ay saasuu yidhi riwaayadan dambe ay leedahay wejiga iyo madaxa in qofka muxrimka marku dhinto aan loo daboolin rag haddii uu yahay madaxa markaan ka hadlayno yacnii madhabka imaam axmed iyo madhabkii imaamu shaafici iyo weeyaan xanafiyada iyo maalikiyaduna waxay qabaan inaan la yeelaynin sidaasee caadi un qofka oo loo loo sameynayo in madaxii loo daboolayo sidaasna marka lagu duugayo ayay qabaan xadiidkanna waxay yidhaahdaan cilada ku jirto fainahu yubcahu yowma alqiyaamati mulabiyan ayaa waxay tahay cilo khaas ku ah marka ninkaa nebigu uu tilmaamay bis waayo waxay leeyihin inuu qiyaamo asoo talbiyeysanayo soo baxaayo nebigu unbaa ogaa kara sal lla l slam marka maadaama cilo oo mudarida kama aynan dhigin oo qof kastoo muxrima saameynaysa ma aynan ka dhigin oo ninkan isaga sidaan waxaa loo yeelay khusuusiya ku jirto ayay leeyihiin sidaasna khusuusiyadu daliil iyo waxay u baahan tahay iyo yacni dheeraada xukunka tashrii waxaa nebigu uu sheego tashriic caama uun inay tahay madax ayaa la daboolin sabab maxay tahay jumladan dambe fa-da ay ku jirto waa jumla ciliya waxay sheegaya sababta aan madaxiisa loo daboolaynin waa kownuhu muxrim inuu ahayo ixraam uu ku dhex jiray waxaa la yaabla iyaga haddana xanafiyada iyo maalikiyada iyagoo sidaa qaba haddana waxay leeyihiin meydka iyo weji yacni muxrimku waxay leeyiin ninka muxrimka ah wejigiisa ma dabooli karo maxaa u daliila xadiidkaanaa laga qaadanaa bay dhaheen xadiidkiina marka cinda almowt ma qabaan ayaga haddii muxrimku ou dhinto ixraamku waa go-ayay leeyihiin mar dambe muxrim maba ahanba markaas waa loo daboolaa wejiga iyo madaxa ee marka uu yahay qofku muxrim uu yahay oo uu nool yahayna wejiga ma dabooli karo sida madaxoo kale waa ay dhahayaan waxayna u deliishanayaan xadiidkan xoogaa marka xadiidkii dalaaladiisii manduuqa ahayd oo dhimashada ku timidna inay ka tageen noo yacnii noloshii waxa ay markaa lagaga fahmayana ay qaateen xoogaa bucdi baa ku jira ayay leeyihiin madaahibta kale meeshaasna waxaa kaloo xadiidkan laga baxfiyaa ama laga baaraa meel kale oo ah wejiga daboolitaankiisa muxrimku haddii uu dhinto ninka muxrimkaa ama haweeney ha ahaatee wejiga ma laga feydaa mise waa la daboolaa xadiidku wuxuu leeyahay walaa tukhamiruu wajhahu wa ra'sahu wejigii iyo madaxii waa la ysku daray labada riwaayaba marka wejiga inaan la dabooleynin baa laga qaadanaa laba maslak bay marka culimadu maraan oo jumhuurku ayaga waxay leeyihiin wejiga madaxa ayaan loo dabooleynin wejiga waa la daboola waa la dabooli karaa xadiidkan marka riwaayada wejiga ku jirtaana waxay leeyihiin ina fii hubuuti dikri اlwajhi maqaalan xadiidkan marka riwa yacni wejiga ziyaadadan oo wejiga ah maqaal iyo hadal ayaa ku jira ayb ibnulmundir isaga xoogaa taradudow ka muujiyey wejiga sax inuu yahay in kale midda madaxa iyada de bukhaari iyo muslim iyo way wada wariyeen kulligood waa madaxa warka ma laha laakiin wejiga waxa laga hadlayo ibnulmundirna taradada fii sixatihi bayhaqi isaga wuxuu yidhi dikru lwajhi gariibun xadiidkan wejiga ku sheegidda lagu dhex sheegay waa gariib wa huwa wahamun min bacdi ruwaatihi ruwaadda xadiidka qaarkood baana meeshaa ku qalad ku sameeyo ku wahmiyey yani maslagaas waa maxay maslaku dacfi atadciifaan ujeedaa in la daciifiyo ziyaadadan wejiga ibnu xajar laakiin waa diidayo wuxuu yidhi wafii kulli dalika nadarun waxaasoo dhan nadar baa ku jiro faina alxadiida daahiruhu sixatu xadiidka daahirkiisu waa saxiix wa lafduhu cinda muslimna min dariiqi israa'iil can mansuurin wa abi zubayr kilaahumaa can saciid bni jubayr can ibni cabaas xadiidkuu sheegay marka xadiidkan qaala mansuur riwaayada mansuur waxay leedahay walaa tuqauu wajhahu wejigiisa ha daboolina abu zubayr riwaayadiisuna waxay leedahay wuxuu nebigu ka reebay waxuu amray wa an yakshifuu wajhahu wejigiisa inay faydaan uu amray fatxulbaarigan hadda aadka mutadaawalka u aho badan meeshaas wuxuu qoraa walaa yakshifuu wajhahu walaa yakshifuuna macnaha la rabo cagsigeeda waayo wuxuu amray inaynan wejiga faydin maxaa laga wadaa hala daboolaa ka dhalanaysa hala daboolana maba ahanba xadiid hala faydo waa qalad marka nusqooyinka ay isku raaceen fatxulbaariga middan mu'asasatu risaala oo shucayba baraarujisay oo waxay yidhaahdeen marka nusqada saxdaa wa an yakshifuu waay xadiidkuna saas waayaba walaa ma walaa yakshifuu ma aha labadaa riwaaye marka muslimay ku jiraan uu leeyahay saxiixu muslim ayb alimaamu nasaa-ina sidoo kale wuxuu wariyey riwaayada nasaa-i uu sheegay haddana min ariiqi camr bni dinaar bilafdi walaa tukhamiruu wajhahu walaa ra'sahu ayuu keenay xataa middaa lafteeda muslim laftiisa waa wariyey waxaa kaloo muslim soo saaray sidoo kale min xadiidi shucba can abi bishrin can saciid bni jubayrin bilafdi lafdigan fiiri walaa yamasa diiban ama walaa yumasa diiban barafuun la taabsiin maayo ninkaa muxrimkee dhintay walaa yumasa diiban isaga diib la taabsiin maayo khaarijun ra'suhu madaxiisana mid soo baxsan ayuu noqonaa xaguu ka soo baxsan yahay karfanta tanna maxay xoojinaya iyadana in madaxa la feydaayo khaarijun ra'suhu wa qaala shucba markaasuu shucba wuxuu yidhi uma xadaanii bacda dalika faqaala wuxuu yidhi khaarijun ra'suhu wa wajhuhu marka shucba wuxuu leeyahay xadiidka marna madaxa bisuu ii sheegay abuu bishri marna wuxuu iigu daray khaarijun ra'suhu wa wajhuhu ayb oo wuxuu yidhi sidaa riwaayadan marka intaasoo riwaayaba waxay wada tilmaamayaan wejigu inuu meesha ku jiro wax la feydaayo wejigana inuu ka mid yahay ibnu xajar marka isaga wuxuu leeyahay shucbaa xadiidkan inta warisay ugu xifdi badan shucbo xadiidkiisana diib iyo barafuunuu ku saabsan yahay ee weji la feydo iyo kuma saabsana ee warkaas laftiisana war xoogaa bushi uu ku jiro waayo waayo xadiidka shucbo laftiisa uu sheegayo khaarijun ra'suhu iyo khaarijun ra'suhu wa wajhuhu iyo ayuu sheegaa diib kuma saabsana isaga marka ibnu xajar wuxuu leeyahy diibuu ku saabsan yahay falacalla bacda ruwaatihi intaqala dihnuhu min altadayubi ila altaqdiyati ruwaadda qaar baa dihnigooda wuxuu ka tegay tadayubow xadiidku ku saabsanaa taqdiyay meesha keeneen laakiin saas ma aha xadiidka shucba laftiisa taqdiya iyo ka hadla khaarijun ra'suhu wa wajhuhu ee hadday tadayub keliya tahay diibku ma waxaa loo diiday madaxa iyo iyo wejiga keliya maa loo diiday maya korka kale xataa looma mari karo diib qofku hadduu mar muxrim uu yahay xoogaa meeshaasna marka sidaas uu ibnu xajar uyacni u taxriiriyey xoogaa marka axaadiidta markaad fiiriso ishkaal unbay sii keenaysaa khulaasada marka jumhuurka culimada iyaga waxay leeyihin xadiidkan waa ansaxay qolada dhehaysa wejigana yaan la daboolin waxaa lagu xambaaraa bay dhaheen marka waxaan wejiga loo daboole daboolaynin siyaanatan lira'si madaxa la ilaalinana waayo wejigii iyo madaxii waa isku dhex yaallaan waa isku yaallaan oo dabcan dee wejiga madaxa unbaa wejiga iyo madaxa waxba uma dhexeeyo marka haddii la yidhi madaxa ha la feydo wejiga haddii la daboolo waxaa ka dhalanaysa qeyb madaxa ka mida inay daboolanto iyadoo firaaran min haada iyadoo taa laga cararaayo ayaa wejigiina la yidhi yaa la daboolin marka wejiga asaga nahyigiisu lidaatihi nahyi uma ahane madaxuu tabac isaga noqonaa marka ciraaqina darxu tahriibka waa sheegaa macnahaasna marka imaa in ziyaadada maslaku tadciif la maro ama imaa in la yidhaahdo wejiga waxaa loo reebay siyaanatan ama yacnii ilaa dadaal mubaalaqa lagu sameynayo madaxa inaan la daboolin waayahay mas'alo kaloo saddexaadoo xadiidka ku jirta waxay tahay haddii muxrimka wejigiisa iyo madaxiisa in la daboolo la diiday oo qofka muxrimkaa wejigiisii iyo madaxiisii yaan la daboolin la yidhi maxaa laga fahmaa markaas hayrulmuxrimka hayrulmuxrimka in la daboolayo dadkana waxaa ka qaaliba badanaa hadda meydadkay marka la duugaayo od aragto wejiga iyo waxaad moodaa waa feydaayo waa la feydaa soo maahan qofku marka iilka la dhigo wejiga u feydaa laleeyahy dhinacaa loo feydaa dhulkaa loo dhigaa marka marka ma ogi wejiga la feydaayo dee daliilkiisa wuxuu u baahan yahay in aada loo fiiriyo meesha laga keenay xadiidkan wuxuu tilmaamaa muxrimkii haddii loo diiday wejiga yaan laga feydin la yidhi hayrulmuxrimka inaan loo feydaynin oo laga dabooli karo qofka aan muxrimka aan ahayn ayb macnahaasaa marka axaadii riwaayaadkan marka ku jiro ayb qaala ifraadu lxaji xajka keliyeelidiisii saddex hab ayaa xajka loo xirtaa ama ixraamku waa afar nooc ifraad iyo tamatuc iyo qiraan midka afaraadna waa inuuna waxbaba xiranine ee uu ibhaamiyo alixraamu cala alibhaami hebel wuxuu xirtaan xirtay inuu yidhaahdo ahlaltu bimaa ahalla bihi fulaanun inuu yidhaahdo ayb waa u tegaynaa meesheeda ifraadkiibuu marka ku bilaabay axaadiistiisa saddexdan wejna bil ijmaac waa bannaan tahay in midkii la doonaa lagu xiro karaa wbihi qaala ahbaranaa cubaydullahi bnu saciidi waisxaaq bnu mansuuri can cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy can maliki can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi can caaishata ana rasuula اllahi sal l slam afrada alxaja nebiga xajkiibuu keli yeelay yacnii afrada alxaja waxay ka wadaa markii hore xaj keliya ayuu ku dhawaaqay iyada saasay maqashay oo labayka xajatan ayuu yidhi ayb wbihi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can abi اlأswad mxamed bn cabdالraxman can curwata bn الzubayr can caaئishaةa qaalat ahalla rasuulu الlahi sal ll slm bاlxaji nebiga xaj keliyau ku dhawaaqay wbihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaadi can hishaami can abihi can caaئishaةa qaalat kharajnaa maca rasuuli llahi sal l slm nebigaan la baxnay muwaafiina lihilaali dilxija bisha yacnii dilxija innagoo gaaraynoo yacni haleelaynoo ku dhowba faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu waxauu yidhi man shaaa an yuhilla qofkii doono inuu ku ar ku qayliyo ku xarmada bixajin xaj keliya falyuhilla kanna marka waa sunno qowli ah waayo waa bannaan tahay in marka xaj keliya la xirto waman shaaa qofkii doono an yuhilla bicumratin cumro inuu ku dhawaaqana falyuhilla bicumratin cumraha ku dhawaaqo marka qofkii inuu cumro ku dhawaaqa rabo lafdigaani acamu min atamatu waayo yacnii qofkii cumro keligeed ku dhawaaqana waa mutamatic fii ashhuri اlxaji qofkii cumro iyo xaj labadaba ku wada dhawaaqana cumro waa ku dhawaaqa isaga laftiisa wafii nafsi lwaqtina waa qaarin labadii waa isla soo geli karaan marka meeshaan marka ficilkii nebigana waa keenay sala allahu calayhi wasalam sunno qowliana waa keeno man shaaa an yuhilla bixajin falyuhilla shaaficina sidaasuu qabaa iyo maalik baa waxay iyagu rajaxaan oo ay fadilaan ifraad in lagu xajiyo waayo abubakar iyo cumarna waa fadili jireen sababkuna wuxuu yahay ifraadku mashaqaa ku jirto oo qofka xaj keliyau xarmanaa haddana waa laabanaa safar kalow haddana wuxuu usoo galaa cumradii keligeed marka laba faa'iidaba waa ku jirtaayo hawaabku waa badanaa ajiruki calaa qadri nasabiki caaisha waa kii nebigu ku yidhi sal l slam ajarkaagu inta dhibkaagu la egyahay uu la egyahay dhinaca labaadna waxay tahay xaramka kacbada mar walba in loo soo safro haddii marka qofka yacni xaj iyo cumro laba safar loogu soo kala sameeyo mar walba kacbadu waxay ku camirnaanaya marka in loo soo qasdaayo un walidaalika cumar dadka wuxuu amri jiray ifraadka isagoo ka raba marka beytka tacmiirkiisa laakiin hadda badanaa dade ifraadka hadda aan dadku ay sameeyaan badanaa laba safar waxaad moodaaba inaynanba gelaynin marka hore xaj keliya iska xarmanaa markuu dhammeeyo tanciim uu aadaa haddana cumruu iska soo xirana hal maruu gurigiisa isaga soo laabanaa marka xoogaa midkaas inkastoo uu ifraad yahay isaga laftiisa haddana midka fadliga badan waa midka labada safar loo soo inshaynayo ayb suurada ifraadkuna waxa uu yahay qofka inuu xaj keliya xirto markaas uu xajka soo xirto ee maka uu yimaado dawaafka uu samaynayo dawaafulquduuma la yidhaaha isaga ile cumro uma ahan dawaafkaas waa usunno fii xaqihi dawaafkaas dawaafulquduumka markuu sameeyo hadduu sacyi ku daro waa yeeli karaa sacyigaasuna hadhow marka xajkiisii waa u tirsan yahay dawaafkiisa koowaad waa dawaafulquduum bacdahu wuxuu sameeyey sacyi hadduu sameeyo sacyigaasi xajkiisa ayuu u tirsanaanah ma xalaaloobaayo marka ilaa iyo yowmu tarwiya layacni marka la gaaro xajka aadaa yowm carafuu soo istaagaa maalinta tobnaad ayuu dhagaxa tuuraa markuu dhagaxa tuuro ou xiirto ayaa uu xalaaloobaa marka taxallul lwal dawaafkiibuu imaanaa sacya yacni beytka kacbadii buu dawaafaa dawaafkaas kii xajka waayo marka dawaafkiisii xajka sacyi labaad ma laga rabo kiisii hore ayaa sacyulxaji ah u ah waayo ninkan cumro sacyiga meeluu fuulo waa ama cumro inuu yeesho ou qaato ama inuu xaj qaato sacyi iska taagan ma jiro imaa inuu min alxaji ka mid yahay ama min alcumrati ka mid yahay maadaama ninkan uunanba cumraysaninba sacyigiisii hore waawaa u tirsama marka xajkiisii ayaa loogu xisaabaa mana sacyi labaad lagama rabo maalintaa ifraadku suuradaas markaas marku dhammeeyo xajka waa iska tegaa haddana cumrow soo samaysanaa gaarkeeda ayb ee haddii ouda cumrada mar horeba iska cumraystayba oo hadda ka hor dabcan de uu hore u cumraystay sanadkaas gudihiisa bilaha xajkana aan ahayn cumradu hadday bilaha xajka ku dhacdo tamatuc waayo nacam cumro aan markaa ashhurulxaj aan ku dhicin hadduu cumraystay oo uu laabtay haddana uu xaj usoo qasdayna waa mufrid labadaba mufrid unbuu ku ahaanaa marka soo ma fahmin meeshaan marka dadyowga qaarna waxay sameeyaan intay cumraystaan bilaha xajka oo ay xalaaloobaan ayay haddana iska intay iska tagaan haddii qofka intuu cumraystay xalaaloobay cumro keligeed ashhurulxaj ee uu ka tegey ee uu safar labaad haddana xajka usoo aadayna waa ifraad iyada lafteedana waayo mar hadduu ka baxay aaggii dhammaayo safar kale uu soo galay waa waa xaalad kale waa mufrid haddii laakiin uunan bixin ee uu xajka ka daba mariyay asoon safrin ninkaa waa mutamatic xoolaa laga rabaa dadka qaar waa jiraan marka iska nooc xeeladaysiga ku dhaco oo xoolahaasay uga baaqdaan intay iska xalaaloobaan markuu xajka soo dhow yahay intay haddana baxaan miiqaadyadii yolamlam iyo kale intay tagaan haddana ay kasoo xarmadaan wax neefa leegama rabuu leeyay leanna laba safaraan galay yolamlam waa safar u dhahaan xoogaa waxyaabahaas marka dee hadiga ma fiicna waayo dhiiggan aada bixinayso fadli weynaa ku jira isaga laftiisa n siyaalkaas marka ifraadku hababkaasuu marka u dhici karaa aduu saddexdaas qaabba suuraba waa leeyahay وبه qال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر وهو ثقة روى له النسائي قال xدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال xدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال xدثنا شعبة قال xدثني منصور وسليمان وأعمش سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةa qالت خرجنا معa رsuuلi اللhi صلى اه عل سلم نبgaan la baxnay laa نurى إلا أنه الحج anagoo aanan arkaynin ilaa xج inay tahay maaهn الqrاan qrاankii وبه qال أخبرنا إسحاaq بن إبراهيم qال أخبرنا جرير وهو بن عبدالحميد الضبي عن منصور عن أbي وائل وهو شhقيq بن سلمة qاala waxa uu yihi qاla الصby بن مcbd ayaa wuxuu yihi kuntu acraabiyan waxaan ahaa nin ree baadiye ah nasraaniyan oo markaa nasraani ah kirishtan ah fa aslamtu waan soo islaamay fa kuntu waxaan ahaa xariisan cala aljihaadi mid aad ugu dadaalaya jihaadka fawajadtu waxaan arkay oon helay alxaja waalcumrata xajka iyo cumrada maktuubayni laba la farad yeelay inay yihiin calaya korkeyga faataytu rajula nin baan u imid min cashiiratii qaraabadeyda ka mida yuqaalu lahu hudaym hudaym bnu cabdillaahi layidhaha fasa'altuhu waan su-aalay faqaala wuxuu yidhi ijmachumaa xajkii iyo cumradiiba kulmi uma dbax gowrac maa tayasara wixii kuu fududaado min alhadyi ah intaad labadaba isku darsato xajkiiyo cumrada isku dartood qaarin noqoto hadhowna wixii kuu fududaado xoolaa gowrac fa ahlaltu bihimaa labadiiba marka waa ku qayliyo labayka xajatan wacumratan baan dhahay falamaa atayna alcudayba cudayb meesha la yidhaha markaan nimid waa meel kuufa u dhowe laqiyanii waxaa ila kulmay salmaanu bnu rabiicata wa zayd bnu suuxaan wa ana aniga oo uhillu bihimaa xaj iyo cumro ku qaylanayo faqaala axaduhumaa lilaakhari midkood baa ka kale wuxuu ku yidhi maa haadaa kani ma aha biafqaha min baciirihi ratiga oo wato mid ka faham badan ma aha sidaaso maahan macnaha ninkaani yani ratiga oo wato nin ka faham badan ma aha yani nin wax fahmaaya ma ahanay ka wadaan waa maqlaa dabcan isaga marka faataytu cumara cumar baan u imid faqultu waxaan idhi ya amiira almu'miniin inii aslamtu waan islaamay wa ana xariisun cala aljihaadi aniguna nin aad jihaadka ugu dadaalayaan ahay wa inii wajadtu alxaja waalcumrata maktuubayni calaya waxaan arkay xajka iyo cumrada in laygu farad yeelay korkeyga faataytu hudayma bna cabdillaahi baan u imid faqultu waxaan idhi yaa hanaah kanow yaa haadaa inii wajadtu alxaja waalcumrata maktuubayni calaya faqaala wuxuu yidhi ijmachumaa kulmi uma adbax maa taysara min alhadyi faahlaltu bihimaa waan ku dhawaaqay marka falamaa ataytu lcudayba markaan imid laqiyanii salmaanu bnu rabiica wazayd bnu suuxaan faqaala axaduhumaa lilaaakhari maa hada biafqaha min baciirihi faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi hudiita lisunati nabiyika sala allahu calayhi wasalam nebigaagii sunnadiisaa lagugu hanuuniyey waa toosan tahay nebigaaga sunnadiisaa lagugu hanuuniyey maxaa laga qaadanaa inuu nebigu qaarin ou ahaa nebigu sal l slam inuu qaarin ou ahaa meeshaana waxaa kaloo kaaga aad ka fahmaysaa cumar marka uu qiraanka iyo tamatuca uu diidi jiray uma diidi jirin inay xaaraan ay yihiin ama aynan bannaanayn ahaan uma diidi jirin ee wuxuu u diidi jiray limaslaxatin aakhara oo ah in safarka uu ku bato kacbada iyo nacam ee ninka xaakimkana laba shay oo bannaano kan bannaanyah kan bannaanyah kan bannaan yahay ee maslaxo muhima darteed ama mafsado uu ka cabsado darteed iyo way bannaan tahay inuu marka dadka uu midkaan qaata uu yidhaahdo ku dhaqmo marka maahan cumar markuu reebaayo tamatuca iyo qiraanku macnaheedu maaha inuu tabdiil uu samaynayo diinta uu bedelayo ma aha maa ee limaslaxatin ayuu kan u dooranaa waxaa la mida haweenka yahuudiyaadka iyo nasraaniyaadka in la guursado cumar waa ka celi jiray asxaabta iyadoo qur-aanka uu bannaynayaba sow maaha muxuu u diidaa marka wuxuu ka baqayaa kuwa marka zaaniyaadka inay ugu soo gambadaan oo ka cabsanaan qof weyn oo sharaf lena qof zaaniyada inuu haysto ma u fiicn waxaana marka dhib un lagama waynayo marka cumar sidaasu u reebay aayadda inuu bedelayo wax xaaraan uu leeyahay ma aha mar haddii uu hadda leeyahy hudiita lisunati nabiyika aad ka fahmay marka ayb qiraanku suuradiisa isagana waxay tahay xajkiiyo cumradii inta laysku daro hal camal la guto marka oo sidee marka dhacee markuu ixraamkii yimaado meeshii u ka miiqaadka ay miiqaadka markuu yimaado labeyka xajan wa cumratan ayuu ku dhawaaqa kacbada markuu soo galo xoogaa ayaamaha xajka ka hor waa dawaafa dawaafkiisaas dawaaf dawaafulquduum waayo waa u sunno cumradiisa ma ahan dawaafkaas waayo cumrada iyo xajka waa isdhex gelayaan qiraanki marka ninkan qaarinkaa dawaafulquduumkii waa u sunno kadib sacyi buu samaynaa sacyigiisaas marka xaj iyo cumrow hadhow u noqon doonaa kadibna marka xajkuu u baxaa maalinta tobnaad markuu xalaaloobo uu soo dhaadhaco maka yimaado waa dawaafaa bis sacyi laguma laha isaga sacyigiisa horaa sacyi u ah oo nebigu laba mar ma sacyinin laakiin ixraamuu baaqi ku ahaana ilaa maalinta tobnaad isaga ma xalaaloobayaan qiraankiina waa kaas marka waa hal safar acmaashii xajka ayay cumradii soo dhex gashay waa adoo maalan intaad masaajidka soo gashay salaada duhur ka hor labadii ragco ee duhurka ka horreysay iyo taxiyatulmasjidkii aada isku jamacsatay waa waa mashaqo yar tahay soo maa qiraankiina cumradii iyo xajkiiba hal camal buu hal nusug ayuu cumro iyo xajbu ku gutay labadan marka yacni qiraanku maadaama nooc raaxaysiya uu ku jiro hadyi baa layska rabaa sida xadiidka ka muuqato faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi curfiga salafkana qiraanku mararka qaar tamatucay ku idlaaqi jireen iyagoo ka fiirinaayo raaxaysiga marka qaarinkuna maxaa laga rabaa hadyi neef buu bixinaa damkaas oo marka bixinaayo isaga marka nusub gaara miyaa mase waa damu jabrin kab miya kab yacni nuqsaan gashay miyow kabaa mase labadaba waa yidhaahdaan fuqahada waxyaabaha ay tamatuca ee qiraanka ifraadka looga fadilana waxaa ka mid a dhiiggaas waxay leeyihiin waa damu jabrin laakiin wax laysku raacsan yahay kaas hadda ma aha nebigu inuu qiraan ficilkii nebigu marka qiraanuu nebigu doortay sal ll ly slam muxuu isaga u noqon waayey mid ka fadli badan ifraadka waxay leeyihiin maalig iyo shaafici oo kale iyo madaahibtooda dadka haysto rasuulku wuxuu qiraanku u sameeyey macno kale ee fadiilada ifraadkaa fadli badan laakiin isaga macno kale uu qiraanku u doorto macnaha uu u doortay waxay tahay quraysh ayaa caado ahaan waxay qabeen ama ay arki jireen cumrada dhacdo fii ashhuri اlxaji cumrada la sameeyo min afjari اlfujuur inay tahay yacnii fujuurka midka ugu faajirnimada badan inay tahay nacam oo waxay u arkayeen bilaha bilaha xajka inaan cumraba la samey karin si uu arrintaas u ibdaaliyo ayuu nebigu bilahaas cumrana ku dhawaaqay xajna ku dhawaaqay macnaha darteeda u doortay waana macnada markaasi weyn waayo hadduunan samayn lahayn dadku ay ka joogsa lahaayeen sidaasay iyaga marka ku jawaabaan wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibrahim qaala akhbaranaa muscab bnu lmiqdaam can zaa'idata can mansuuri can shaqiiqin qaala akhbarana subay fadakara milahu waqaala faataytu cumara faqasastu calayhi lqisata ayaan uga qiseeyey ilaa qowlahu yaa hanaah maahane intaasuusa sheegin macnaha midaas xadiidkan marka ibnu xaj ibnu cabdilbar wuxuu yidhaha xadiidun kuufiyun jayid اlisnaad warawaahu hiqaatu اlahbaatu can abi wa'il can الsubay bni macbad can cumar qaar marka aan abu wa'ilka goynayaa jirasaan arki doono وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب يعني بن إسحاق قال أخبرنا ابن جريج حا وأخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل وكجرا سوم أرتب سيكورنا مجاهد وحيكورنايان ninkan shaqiiq bnu salma abu wa'il ana rajula min bani taglib yuqaalu lahu assubayu bnu macbad wa kana nasraaniyan faaslama bani taglib carabay ahaayeen way kirishtaanay noqdeen oo meeshaa marka waxaa laga qaadanaa carabta laftoodu yani wixii nasaaro noqday qabla tabdiil waa nasaaradooda nasaaranimadooda waa la sugaa jizyadana waa lagu sugaa hadhow marka ayb wa bacda tabdiilna khilaafaa ku jira marka bani taqlib uu ninkan marka ahaa wa kaana nasraaniyan faaslama faaqbala fii awali maa xaja oo soo qaabilay marka xajkiisii ugu horeysay oo xajiyey falabaa bixajin wacumratin jamiican xaj iyo cumro isku jira ayuu xirtay fahuwa kadalika sidaas sidaa fahuwa isagu kadalika sidaadaasoo kale u ahaa yulabii bihimaa jamiican talbiyadii famara calaa salmaana bni rabiicata wazayd bni suuxaan faqaala axaduhumaa laanta midkood baa wuxuu yihi la-anta adigu adalu min jamalika haada ratigaagan aada wadato yacni waa ka yacnii waxgarasho yar tahay yani waa ka dhunsan tahay waxaa laga wadaa dabaadidu yani cilmi yaraantaa laga wadaa ratigan adaa ka cilmi yarba nacam ayay ku dhaheen faqaala asubay falam yazal fii nafsii nafsadeyda dhexdeeda kama tegin kama zuulin xataa laqiitu cumara bna alkhadaab ilaa aan cumar la kulmay radia allahu canhu fadakartu dalika lahu arrinkaa baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi hudiita lisunati nabiyika sala allahu alayhi wasalam muxamedin sal l slam nabigaagii moxamed sunadiisaa lagugu hanuuniyey qaala shaqiiqun wuxuu yidhi wakuntu akhtalifu ana wamasruuqu bnu ljdac aniga iyo masruuqu bnu ljdac waxaan ahayn inaan hadba aan mar walba u tegaynay ila subay bni macbadin ayaan ku noqnoqonayn oon ku laalaabanaynay nastadkiruhu annaga oo marka xadiidka ka xusuusin dalbayno inuu hadba aan nasoo xusuusiyo ama aan ka xifdino falaqad ikhtalafnaa ilayhi waan yacnii ku laalaabanay xaggiisa miraaran dhowr jeer ikhtilaafkan maahan waa iskhilaafnay maahan falaqad ikhtalafnaa ilayhi waa ku noqnoqonay waay miraaran dhowr dhowr kol ana iyo masruuq bnu ljdac hadalkan marka muhiim waayo waxay ku tuseen marka abu waa'il inuu xadiidka ka xifdiyey subay bnu macbad ninka ka xifdiyey inuu isaga yahay walidalika daara quطni cilalka wuxuu ku yidhi warawaahu can abi waa'ilin abu waa'il waxaa ka wariyey shaqiiq waaye mansuur bnu lmuctamir wa mujaahid bnu jabrin wakhtulifa canhu mujaahid waa la isugu khilaafay farawaahu bnu jurayj can اlxasan bni muslim can mujaahidin waa riwaayada nasaa-i hadda noo taal annaga can abi waa'ilin shaqiiq bni salma waa kaas wa qaala fii aakhirihina wuxuu yidhi shay-an xasanan ayuu lam yadkurhu gayruhu ounan sheegin qaala abu waa'il kuntu akhtalifu ana wamasruuq ilaa aakhirihi warkaan warawaahu cumaru bnu darin waabaanu bnu saalixna can mujaahidin bay ka wariyeen can isubay bni macbad lam yadkuraa baynahumaa abaa waa'il abu waa'ilkan ku noqnoqday ma sheegin marka riwaayada marka waxaa weeyaan waxaa la yskugu khilaafay irsaal iyo isnaad ilaa inqiaacu waa iska irsaale marka waxaana la rajaxay riwaayada musnadada ah oo sanadkeedu mutasilka uu yahay midan marka irsaal khafiya ku jiro kale wbihi qala akhbaranii cimran bnu yaziid qala xadaanaa ciisa wahuwa bnu yunus qala xadaana lacmash can muslimin اlbaطin can caliy bni xusayni can marwana bni اlxakm qaala kuntu jaalisan cinda cuhmaana ayaan agtiisa mid fadhiyaan ahaa fasamica caliya cali ayuu maqlay yulabii bicumrati waxajati cali oo cumro iyo xaj ku dhawaaqayo oo qiraan samaynayo faqaala waxa uu yidhi alam nakun nunhaa miyaanaan ahayn inna laga reebaye qaar sidaasay u dabdiyeen nunhaa waa dabdi qalami ah waay laakiin qaarna waxay dabdiyeen nanhaa soo ma aanan reebi jirin waay annaka can haadaa kan miyaanan reebi jirin xaggiisa kan marka waa maxay ay reebayaan in ay yacnii qofkii xaj iyo cumro labadaa in laysku daro sababkay u reebaayeenna horaan u sheegay oo safarka iyo inay aada u badiyaan oo yacnii beytka ama kacbada xaggeeda la imaanayo inuu bato qaala wuxuu yidhi balaa haa walaakinii samictu rasuula اllahi sal l slam laakiin waxaan maqlay nabiga yulabii bihimaa jamiican isagoo labadaba ku talbiyeysanayo labeyka labeyka xajatan wa cumratan isagoo dhahayo ayaan arkay falam adac ma aanan ma ka tegaayi kama tegin qowla rasuuli llahi sal ll ly slam rasuulka qowlkiisa ka tegi maayo liqowlika adiga warkaaga uga tegi maayo yani rasuulkoo sidaa dhahayaan maqlay marka warka rasuulkana adiga warkaaga uga tegi maayo u leeyahay isagana ad waa waxba kama dhib uma arkin marka kamana xanaaqin ila wax gara waay ila nebiga sunnadiisa keligeeday taagnaa kartaa waxba uma baahno wayiba waxyigay keligeed u tahay walidaalika marka la dhahaayo sunnatu rasuulillaahi wa abi bakrin wa cumara iyo marka la leeyahay waxaa laga wadaa lama nasakhin unbaa laga wadaa maahane ee abu bakar iyo cumar nebiga laguma kabaayo ayaga nacam soo ma fahmin meeshaas marka war aad muhiim u ana waay waxaa laga wadaa yacni sunnadaa nebigu waa dhintay iyadoo la sameynaayo mana la nasakhinoo bacdigiisna waa la sameeyey waa intaas waaye in lagugu fahamsiiye maahane nebiga sunnadiisa cid warkeed laguma kabahayn dadka qaar marka sunnadii markii loo sheego oo weliba macnaheedii saxda ahay loogu sheego qofku waa dhihi karaa xadiidka ma ansaxay haa waa ansaxay macnihiisu armounan sidaad u sheegaysa ounan ahayn haa waa yahay oo macnihiisa waa kan saxaabigan iyo taabicigan iyo sidaan u macneeyeen bs bis inuu iska qanco waa marka markaas kabacdi haddii uu yidhaahdo sheekh fulaan muxuu ka qabaa masaladan muxuu ka yidhi haddii uu yidhaahdo ee sunnadiibuu qowl qofeed ku kabaa soo maaha marka waanu badan yihiin dadka xataa qaar waxaan aragnay culamo mucaasiriin ku kabaayan ee markaad yacnii sheegtay ma yaa qabo madaahibul arbacaad leedahay maalan waa qabaan culamada shaafici axmed iyo waa qabaan markaas wuxuu ku leey shiiqaas hebelna ka waran ma qabiyaa isaga waxaasi marka waay waa tacasub madmuum oo aada u foolxun arrintan marka haddii adi qowlkaaga laga tago sunnada darteed looga tagana inaa xanaaqdid maba ahanba wabihi qaala akhbaranaa isxaaq marka xaqana inaan dad lagu gara karin xaqa xaq ahaantiisa loo fahmaayo kulli waa ku tusee saxaabadu inay doodi jireen masaa-isha intay falanqeeyaan mafsacooda inuu ahaa xagga sunnada waxaa dhan waa laga qaadana wbihi qala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala akhbaranaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qala xadaanaa shucbatu can اlxakm qala samictu caliya bna xusayni yuxadiثu can marwana ana cuhmaana nahaa can اlmutcati cuhmaan wuxuu reebay tamatuci wa an yajmaca alrajulu bayna alxaji wاlcumra iyo inuu qofka jamciyo xaj iyo cumro waawdaani marka haddaan dhahno yacnii laba macnaba waawgu waa ku suuragal caatifo markay waawdu ay tahay oo xarfu cadaf waawdaani ay tahay waxaa weeyaan cadafku asal muxuu ku ahaa muqaayara mutcadiina waxay ku dhacee tamatuca wa an yajmaca alrajulu bayna alxaji waalcumrana qiraankii marka tamatucii iyo qiraankiiba waa celi waa reebi jiray haddii la yidhaahdo waawdaani caatifo waa tahay laakiin waa cadaf tafsiiri ah waa tafsiir haddii marka laga macneeyana wuxuu noqonayaa marka mutcada tamatucuu reebi jiray tamatucaas uu reebi jiray kee waaye marka wa an yajmaca alrajulu bayna alxaji waalcumra qiraan inuu sameeyo dadka ka celi jiray riwaayadii horena taasa macnahan waa waafaqe lianna cali fasamica caliyan yulabii bicumratin waxajatin qiraan waay kaas faqaala caliyun cali waxau yidhi labayka bixajatin wacumratin macan faqaala cuhmaanu wuxuu yidhi atafcaluhaa wa ana anhaa canhaa ma samaynaysaa anoo kaa reebayo anoo reebayo faqaala caliyun cali waxau yidhi lam akun ma ma ihi liadaca sunata rasuuli llahi sal l slam nabiga sunnadiisa inaan ka tegaayo liaxadin min annaasi liqowli axadin min annaas qof dadka ka mida warkiisa uga tegi maayo yidhi aniga sunnada nebiga wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala ahbarana anadru can shucbata bihada اlisnaadi milahu wabihi qaala ahbaranii mucaawiyat bnu salix wahuwa mucaawiyat bnu salix ibnu abi cubayd illahi alashcariy abu cubayd illahi dimashqiyu saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanii yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xajaaju qaala xadaanaa yunusu can abi isxaaqa can ilbara qaala kuntu maca caliy bn abi aalib cali ayaan la jiray xiina amarahu rasuulu llahi sal l slam nebigu marku xiina amarahu rasuulu llahi sal l slam cala alyaman nebigu markuu yeman amiirka uga dhigay falamaa qadima cala nabiyi sal l slam markuu nebiga usoo galay qaala caliyun cali wuxuu yidhi faataytu rasuula llahi sal l slam nebigan u imid faqaala lii rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu igu yidhi kayfa sanacta sideed soo samaysay qultu waxaan yidhi ahlaltu biihlaalika kanna waa marka ihlaal mubham ah alihlaalu cala alibhaam ani waxaan soo xirtay waxaad adiga xiratay waxba ma cayimanin w abuu muusaana sidaasuu ahaa xadiidkan marka waxaa loo daliishadaa calaa jawaazi alixraami cala alibhaam in yacni cala alibhaam in lagu xarmo karo jumhuurkuna waxay qabaan waa bannaan yahay hadhowna wixii uu doonou ka dhigi karaa ahlaltu bimaa ahalla bihi fulaan hebelkii maalan maba maba arkin ama waa ogaa weysay wuxuu xirtay adiga saddexdii wej kii kuu kaa doontaad ka dhigan kartaa ifraad tamatuc iyo qiraan ee maalig iyo abuu xaniifa iyagu waxay leeyihin maba xir maayaba ixraamka mubhamka ah maba xir maayaba madhabta maalig iyoiyo abuu xaniifa sidaas waa bukhaarina waxaad moodaa isaga inuu leeyahay waqtigii rasuulka waa bannaanaay waqtigii nebiga kadib maya waayo wuxuu leeyahay xilligii rasuulka inay wax isbedelaana dhici kartay maadaama ay isbeddel ou imaa karay wixiina aynan kala caddayn markaas sida hadda ay u cad yihiin aynan u caddayn markaas ibhaam waa layska yeeli kari laakiin hadda maya oo wuxuu baabeeyey baabun ayuu yidhi bukhaari man ahalla fi zamani الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama ka ihlaali الnabiyi sal l slam fii zamani nabiyi ku qeyday marka midaasna wejba iyada lafteeda ay leedahay qaala wuxuu yidhi fainii suqtu اlhadya hadyigii baan soo kaxeeyey waqarantu aniga qiraanna waan xirtay xoolana waa wadaa qaala waqaala liasxaabihi wuxuu ku yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu low istaqbaltu haddaan hadda kadib qaabili lahaa min amrii arrinkayga xaal uu ka mid yahay maa wixii istadbartu aan gadaal marsaday yani wixii isoo dhaafay hadday hadda horteyda jiri lahaayeen la facaltu kamaa facaltum saad idinka samayseenaan samayn lahay iyaga say sameeyeen ninkii aan xoolo wadin waa xalaaloobay cumruu u bedelay wixiisa waa mutamaticiin ay noqdeen walaakinii suqtu lhadya waqarantu laakiin aniga hadyi baan soo kaxeeyey waana xaji iyo cumrana waa isku xiray meeshaa marka laba waxaa laga qaadanayo qiraan inuu nebiga ku xajiyey waana maxalu shaahidka waxaa kaloo laga qaadanayaa tamatucana nebigu inuu jeclaystay asxaabtiisana waa amray waana tamaniyey waa jeclaystay marka axmed baa marka tamatuca fadilo asaga maadaama nebigu uu tamaniyey isaga mufadal ah buu leeyahay cinda axmed isaga mufadal وبه qال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني qال xdثna khالد qال xdثna شعبة qال xdثnي حمayd بن هلال qال سمعت مطرفا yqul qال lي عمrان بن حuسين جمca رsuل الlahi صلى اه علي سلم byn الxج والcمرaةi ayuu isku jamciyey ثuma توuفiya waa la oofsaday qabla an ynهى canha isagoon reebin nebiga xaj iyo cumru isku daray wuxuuna dhintay isagoon dadka ka celinin arintaas waqabla an yanzila alqur'aanu ayuu dhintay qur-aan intuunan soo degin bitaxriimihi xaaraantinimeyntiisa uunan la soo degin yacnii wuxuu rabaa inuu yidhaahdo nebigii baa qiraan sameeyey qur-aan qiraankii xarimana ma imaanin gadaashiis asagiina sunno ma keenin oo uu ku diiday marka waa la sameynaa ilaa iyo weligeed way ayb wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin وهو أبو xفs الفلاaص qال xdثna khالد qال xdثna شعبة عن qتاadة عن مطرف عن عمrان أنa رsuuل الlahi صلى اه سلم جمca byna xج وcمرة ayuu isku daray ثuma lm ينزل فيha kitaab kitaab kama soo degin شhأnigeeda yعnي kitaab oo reebo waay aayad qur'aan oo diida ma soo degin وlm ينهى canهmaa mana yعni reebin labadaa xajkii cumradii laysku daro النبiyu slى الlaه عlيه وsلم نبiga qaala fiihimaa rajulun qaala fiihimaa xajkii cumradii laysku daraayay sha'nigooda rajulun nin ayaa wuxuu ka yidhi bira'yihi ra'yigiisa uu uga yidhi maa shaaa wuxuu doono ninkan marka uu sheegaya waa maxay cimraan marka isaga wuxuu leeyahay waa qiraan nebigaa qiraan sameeyey aayad reebtay gadaasheed ma imaanin sunno reebtayna ma imaanin markaas kabacdi baa nin ra'yigiisa uu ka yidhi wuxuu doono ninkaasi marka cumar inuu u jeeday u badan tahay cumar radia allahu canhu oo waxaa la yidhi qiila ina arajula cumaru ninku waa cumaraa la yihi oo riwaaya marka xumeydi aljamcu beyna saxiixeynka waxaa ku dhacday inuu yidhi waqaca wuxuu yidhi waqaca fi lbukhaariyi fii riwaayati abi rajaa can cimraan qaala albukhaariyu yuqaalu inahu cumar xumeydi baa sidaa yiri ay rajulu aladii kannaahu ninka uu hadda kinaaye ahaan u sheegay oo ibhaamiyey waa cumar cimraan uu sidaa u ibhaamiyey walam ara hada ibnu xajar wuxuu yidhi walam ara hada fi shayin min aلطuruqi alatii itasalat lana min albukhaariyi asaniidda bukhaari aan ku gaarnoona waxba kuma arkin oo bukhaari inuu sidaas yidhi ah lakin naqlahu اlsmaaciiliyu can اlbukhaariyi kadalika laakiin ismaaciili mustakrajka sidaasuu soo guuriyey qaala اlbukhaariyu yuqaalu inahu cumar fahuwa cumdaة اlxumaydiy fi dalika marka xumaydi cumdadiisu marka waa ismaaciili mustakrajkiisa wabihada jazma اlqurطubiyu wالnawawiyu wagayruhumaana way jazmiyeen sidaas inuu cumar yahay ninka waana u muuqataa ninku inuu de cumar yahay riwaayad qaarna waa ku imaadeen ayb waxaa laga qaadanaa sunnada in yacni aayadda qur-aanku qur-aan in lagu nasakhi karo leanna tamatucu qur-aankana waa sheegay sunnadana waa sheegtay faman tamataca bilcumrati ila alxaji sunnadiina nebigaaba sameeyey waa kan marka aayadda aayadan nasakhi karto sunnaduna sunno iyo aayad labaduba way nasakhi karaan sida xooga badan yacni sida waxaan ujeedaa mutaqarirka ah aayaddu sunno ma nasakhi kartaa waayo waxa warka joogo oo iyada sunnadu inay naasikha noqoto ayb meeshaas marka macnahaasaa ku jira wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa ismaaciil bnu muslim wahuwa abu moxamed albasriyu alcabdiyu hiqat qala xadaثna mxamed bn waasc can mudrif bn cabdillaahi qaala qaala lii cimraan bnu xusayn tamatacnaa maca rasuuli اllahi sal slam nebigan la tamatucnay hadduu tamatuca ka wado intaan cumraysanaan xalaalownay macyada wuxuu ka wadaa nebigu waa nala joogay markaan waxaa samaynayna waana na arkaayu ka wadaa ee isagu ma tamatucin nebiga sal slam waa isaga ma xalaaloobin rasuulka sal slam haddii tamatucu uu ka wado qiraanna nebigu de qiraan waa sameeyey qala abu cabdالرaحman ismaaciil bnu muslim ثalaaثaة saddex waa hada axaduhum kan waa midkood laa ba'sa bihi yani waa twiiq nooc towhiiq waismaaciil bnu muslimna shaykhun yurwaa yarwii can abi ufayl ismaaciil bnu muslim waxaa jira sheekh abu ufayl ka warinaya laa ba'sa bihi isaguna waismaaciil bnu muslim yarwii can الzuhriyi wاlxasan matruuku اlxadiidi kaas kan marka waa ninka waa iqo waaye muslimaaba u wariyaba xataa kan sanadkeenna ku jira wabihi qaala akhbaranaa mujaahid bnu muusa can hushaymin can yaxya wacabdilcaziiz wa xumayd أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق كلهم عن أنس سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا marka nebigu wuxuu xirtaya mar la sheegaa mar inuu qarana ayaa la leeya waa isku daray qiraanku marka inuu nebigu xajkiisu qiraan inuu ahaa aad bay waadix u taha diladiisu wbihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can abi laxwas can abi isxaaqa can abi asmaa ninkan marka abu asmaa asayqal ayaa la yidhaha asayqal saad iyo qaaf asayqal majhuulun rawaa lahu الnasaa-iyu can anasin qaala samictu rasuula اllahi sal l slama yulabii bihimaa waxaan maqlay nebigoo labadaba ku talbiyeysanayo laakiin anas dad badanoo kalea ka wariyey ninkan majhuulka keliya ma aha wbihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymu qaala xadaanaa xumaydun الطawiil qaala akhbaranaa bakr bnu cabdillahi اlmusaniy qaala samictu anasan yuxadiثu qaala samictu nabiya sal l slama yulabii bاlcumrati wاlxaji jamiica labadooda wada jiro faxadatu bidalika bna cumar ayaan u sheegay oo waxaan idhi anas baa sidaas dhahayo faqaala ibnu cumar wuxuu yihi labaa biاlxaji waxdahu nebiga xaj keliyau ku dhawaaqay ha laga wadaa marka yacni markii hore wayn tookadii koowaad xaj keliyau ku dhawaaqay markii dambena waxa waa loo waxyoodo waxaa la yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul xajatan fii cumratin marka isaga wuxuu ka hadlaya ibnu cumar markii hore anasna waa markii dambe u sheegaa marka saasaa loo jamcina marka kullun akhbara bima ra'aa wa bima samic marka falaqiitu anasan anas baan haddana la kulmay faxadatuhu waxaan u sheegay biqowli bni cumar ibni cumar warkiisii faqaala anasun anas waxau yidhi maa tacudduunaa ilaa sibyaanan idinku nagu tirin maysaan ilaa dad yaryar ilmo maa yani caruur maa naga dhigaysaan uu leeyahaynagu tirinaysaan samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu labayka cumrata waxajan macan warkaan yani caruur ma nihin oo ka wadaa waa ka maqalnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayb marka ibnu cumarna wuxuu maqlay dubuu sheegay anasna wuxuu maqlay oo hubo weliba ayuu marka ayuu sheegay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi